Iskuulka Royal Professional Academy, oo ka mid ah xarumaha lagu barto xirfadaha gacanta ee ku yaala magaalada Dhuusamareeb, ayaa xilligan la jooga waxaa dhigta ku dhowaad boqol arday kuwaas oo dhigta xirfadaha kala duwan ee gacanta sida caafimaadka, kombiyuutarka, iyo farsamada gacanta. Qaar ka mid ah ardayda dhigta iskuulka Royal Professional Academy ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin helitaanka barashada xirfadaha gacanta iyagoo ku sugan magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug. Ardayda ayaa dhalinyarada magaalada Dhuusamareeb ugu baaqay inay ka qayb qaataan barashada xirfadaha gacanta si ay u helaan fursado shaqo iyo horumar naftooda ah.
magaci waayaa maxaa aadan dhigata kana mid ah ardayda een, ka waxbarata royal academy waan ku faraxsanahay maanta inaan kasoo qayb galo baraatika fuul ee aan ku qaato magaalada dhuusamareeb hore laguma jiri jirin sidaanoo kale inaan caafimaad u helno oo baraatkidiisii dheelitiran tahay maanta waxaan qaadanay faleembooyinka cirbadaha een, sida loo cabiro dhiikarka sida loo cabiro sonkorta sidoo kale waxaan ku baranay jabniinka iyo toliinka Een, waanu ku faraxsanahay inaa gobolka noogula keeno een, alaabtiis dheeli tiran wanaaga mahad celinayna macalimiinta noogu soo dadaashay magacaygu waa akhra maxamuud faarax waxaan dhigtaa een, macadka royal professional academy waxaa rabaa halka inaan kasoo jeediyo waxyaabaha hooyada urka looga baahan yahay inay iska ilaaliso iyo in waxyaabaha loo baahan yahay inay ka foojignaato hooyada urkale hooyada urkale waxaa loo baahan yahay inay iska ilaaliso cuntooyin badan sidoo kale cuntooyinka ay ka mid yihiin babaayga babaayga wuxuu ku keeni karaa hooyada urkale een, foosha oo soo degdegta ayuu ku keeni karaa sidaa darteed waxaa loo baahan yahay hooyada urkale inay ka fogaato cuntooyinka kale oo looga baahan yahay hooyada urkale inay iska ilaaliso waa caanaha caanaha aan aadka loo karkarin caanaha aan aad loo karkarin waxaa loo baahan yahay hooyada uur kale inay iska dhaafto waayo haddii xitaa ay hooyada uur kale caanaha si fiican inay iskaga karkarisa ayaa loo baahan yahay haddii xitaa ay rabto inay isticmaasho oo ay ka maarmi weydo isticmaalkooda inay si fiican iskaga karkariso ayaa loo baahan yahay dhanka kale qaar ka mid a macalimiinta iskuulka Royal Professional Academy ayaa sheegay ahmiyadda ay bulshada u leedahay barashada xirfadaha gacanta.
macadku wuxuu bixiyaa maadooyin kala duwan sida luuqadda ingiliishka maadada kombyuutarka xisaabaadka iyo qayb diyaarisa sidoo kale wuxuu bixiyaa macadku oo looga bartay arday badan ay ka aflixeen cilmiga caafimaadka waxaan rabaa inaan waxyar ka hadlo waxyaabaha lagu barto cilmiga caafimaadka tusaale ahaan qalabkan aan hayo waa qaabdhismeed ka mid ah qaabdhismeedyada jirka bini'aadamka cilmiga lagu bartana waxaa la yidhahdaa qaabdhismeedka jirka bini'aadamka anatomy ayaa la yidhahdaa waa cilmi muhiim ah tusaalahaan qalabkan waxaa ka mid a hadda aan hayo gacanta ku hayo arki kartaan qaybta aan hadda aan hayo waxaa la yidhaahdaa liver beerka beerkuna waa xubin ka mid a xubnaha jirka bini'aadamka ugu muhiimsan Ee, royal professional academy waxaa ka mid a dhowr qaybood oo professionalis ah waxaa ka mid a caafimaadka waxaa ka mid a kombiyuutarka waxaa ka mid a luuqadda luuqadaha oo hadda la dhigo luuqadda ingiliishka aan ku guda jirno insha allahu tacaala inaan soo saarno ama keenno luuqadda carabiga sidoo kale waxaa jira diyaarin ardada loo qabto oo lasoo diyaariyo ilaa heer ay soo gaari karaan dugsi dhexe Iskuulka Royal Professional Academy ayaa ka mid ah xarumaha waxbarashada ee ku soo kordhay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug iyadoona lagu barto xirfadaha gacanta